bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugusadayaal walibaa ha ka dhowaansana warkaan midnimo ee raadiyaha warsan intuunan ka gudi jirna qodobada isin ka dheli doontaan walibaa ku mid aha taliya xasan baydhabo oo ku hadalay booqashada iyo aan ka baxeen xirada teedha wasiirka walbarashada koonfur galbeed soomaaliya oo ka hormeeryahanoo ku mid ee goobo walbarashada ee degmada xudura madaxweyne farmaajo oo ku hadalay wadooyinkii hirnaaye ee dibulunfuri mas-uuliyiin ku hadalaya dagaalka dhiya qaybo ka mid ee gobolka hiiraana maamulka jowhar oo shacabkiisa aankabaaqay inay ka dadaalaan bilicda caasimada maamulka hirshabeelle al-shabaab oo weerartay barsangoni aabo dhali gawar intamati dhiigbaxa qaramada midoobe oo sheegtay in dalka iyo rediyahanka naqaasa qaxootigii soomaaliyeed ee ka nool dalalka diris kale soomaaliya lama ruux oo kalimadan tumishan kalniyo ka dhaawacmeen toogashii kanada ka dhiidi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatan sideeda bilo toddobaad ee sanada labada kun tumiyo siyeedka dhugunsadayaal amiinnimo iyo hagalaasuu talaado in diyaar garooba warkii oo faahfaahsaan taliya xasan baydhabo oo ka hadalay booqashada iyo ankabaxan xidhada teedha shukri ismaaciil axmed iyo warkun infaafahayaasa taliyaga guutada sagaalaad ee ciidamada gobolka bokool maamulka gobolka ikan degmada xudur iyo weybayo booqadeena xere ciidan oo ka taala meel degmada xudur injarta soddon kilomitir dhina waqooyinaku ku beegaan taliya xasan baydhabo oo idaacadda warsan waraysiisii iyo weyba usug warbiyey waryaabo sheeninta xeradan ciidan yo hadda booqdaan in natiijadiyo ha kulukulumeena shalay ayay ahayd ayaan tagnay marti magaalada magaalo maahaan xerada teedeed teedaa layidhaha meeshu marka baaxa waxay la xiriirtay boobashadeenna manaa sidii marti nabaddiidka marti arriga loogu horeyn lahaa ayaa marti boobashadeena ku saabsanayd aniga oo taliyaha guutada sagaalaad ah iyo guddoomiyaha gobolka bakool iyo guddoomiyaha degmada maaragtay bakool iyo maaragtay maamulkooda ayay ahaayeen ismaamulka soomaalida etoobiya iyo maaragtay soomaalida maaragtay hiiraan ayaa maaragtay deris kalanahay meeshu marka dhulkaas ayaa maaragtay si maaragtay xiriirkaas loo hagaajiyo ayaan maaragtay meesha u aadnay ma garatay xerada annagaa gacanta ku haynay anta maaragtay gobolkaas maaragtay lagu soo noqday ciidankaa gacanta ku hayay marka dhanacaas ayaa maaragtay ayaa xiriir ganacsi iyo qaab kalaba la leenahay tan horta qaabkeeda saasay ahayd qolada gobolka saasay u socdeen anigana waxaan u socday xaalado ciidan baan u socday ma garat maya ciidanka waa joogay awalba ciidanka maaragtay meesha waa joogay laakiin maaragtay ciidamahan ku kordhinay waa jiraan laakiin ciidanka awalba meesha deganaa marka aduu ciidankana waa soo booqanaynay marka howlaheenana saasaan usoo gudanay kolley maaragtay xaaladeena waa iska sidaa ma garat dhinac kalead weybawse ku hadalay howlgallada usugada ciidamada militariga ee uu soo hogaamiyahaya weybawsaasoo kale ku hadalay in isdareerowka degmooyinka maamulka gacanta ka haya sida eelberdiwaajid xudur iyo quracjooma
taas markii war yar aan kaa siiyo ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo nabaddiidka dagaal baa naga dhaxeeya marka dagaalkaasu ilaa laga waayo nabaddiid laga waayo dalka soomaaliya dagaalkaasaa naga dhaxeeyo marka taas waa iska xaalada iidan weeye marka si sii dhexgeli maaye weysaba ma kala dhowrnaya waa mari karnaa waa mari karnaa sidaad og tahay al-shabaab awood maaragtay ciidan u barbardhigi karta ma laha qaabka ay ku dagaalamaan waa qaab khiyaano waaye marka waxbay soo qaaraamayaan oo meel bay kusoo ururinayaan oo bil iyo saddex laba bilood oo kale waxa ururiyaan shabeelladoosa laga keenaa midiblaaya laga keenaa maarata kismaayo xaggeeda laga keenaa meel walba way ka keenaan markii ay wax ururiyaan tiro maaragtay laba boqol laba boqol saddex boqol markay urursadaan markaasay ayay taargeday weeraraan ma garatay haddii jid waajid la maro iyo haddii mid tiiya gow la maro iyo haddii mid quraca jooma la aado iyo haddii mid maaragtay kale la aadaba ciidan loo barmardhigi karo kuma jiro dhulkaas kuma jiro ma garatay xeradan ciidan iyo booqdan laamo ammaanka gobolka bakool iyo maamulka wayba deganaada jirana ciidamada xooga dalka soomaaliya wayban ahaada jirtay meel iyo ka diyaar garooba jireen ciidamada militariga waybana marar badan xeradaas qoobsaday xarakada al-shabaab balse hadda xeradaas wayba maamuleeya islamarkaana ka sugana ciidamada dowladda soomaaliya wasiirka walbarashada koonfur galbeed soomaaliya oo kormeeriya qaybo ka mid ee goobo wallakabarado ee degmada xudura maxamed aadan socdaal iyo warkunin faahfaahiye wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ayaa gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ujeedada wafdiga ayaa waxa ay tahay sidii uu u kuurgari lahaa xaaladda waxbarashada ee deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada xudur waxaana wasiirka markii uu gaaray degmada xudur uu booqasho indheindheena uu ku sameeyey iskuullada waxbarashada ee ku yaala degmada xudur waxaana ugu horreyntii wasiirka uu tagay dugsiga sare ee degmada xudur kaasi oo xilligan dayactir xoogani uu ka soconayo isla marxantaasna wasaaradda ay qayb weyn ka qaadanayso dayactirkiisa iyo sidoo kale iskuullo dayactir lagu sameeyey iyo qaar weli burbursan wasiirka ayaa goobaha uu indheindheynta ku sameeyey waxaa ka mid ahaa iskuulka shadug oo sanadkan markii ugu horreysay lagu qabtay imtixaanaadka shahaadiga madaysana ee ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed indheindheynta kadib mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda waxbarashada gobolka yaa geega kormeermahaga soo galay iskuullada degmada xudur iyo dugsiga sare ee gobolka oo isuna dhismo ku socota runtii waa barnaamij aad iyo aad qaalig waa markiin kuu reegtay oo barnaamij noocaas ee wasiir dowlad ku socda koonfur galbeed maamul goboleedka koonfur galbeed ku socda ama wasiir federaalba naga wasiirkiin kuu reeyo nidaam noocan ee gobolkanka kooy main ma had bileerin waxaan jeedi waxaan jeediyey yani wasiirka waxbarashada koonfur galbeed oo yani kormeer waxbeeneenka kooy shalay
wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono dayactirka iskuullada lana soo gaarsiin doono manxaj midaysan oo sanadkan soomaaliya ay qaadan doonto
dhammaan way leedahay waxbarashada ka saabsan iyo horumarinta iyo taageerinta iyo sidii iskuullada iyo macallimiinta walbadan uga wada lahay sidiisa wada aragtan geedka iskuullada naxmarni qaarna ku socdan dhismooyin qaarna dayactir ku socdan qaarna may leedahay furitaanka iskuullada lan diyaar garoobahay qaarna iyadan baabacsanyihin aan baahanayn intii walla ku gobol dhammaan wasaaradda may leedahay way nagada doonteen intii aan kuurgal arrimahaas si walla ku qabada lahayna ka dadaalay degmada xudur mayna sii maalateen iskuulkiinka weynay degmada geeka dayactir ka socod dugsari xuduran ka tahay taasoo haddii may leedahay dhammaystira mana ka filanaada doono gobolkan walbadan ku gobodow taasoo kale iskuullada kalayoona may leedahay dee naftiyo dadka waxbarashada gobolkan rooga mise degmadan dadaalka badan yoo naftiyo kabiyan ani waxbarashadeen dhimana dadaal may leedahay dadka geligeedan kama sinyin farxad weynanigata may leedahay gobolka ani sanadkan markiin ka horreysay ilaa soddon sano muddo ka dhow imtixaanka qaranka dugsi sare ku qayb galaan farxad weynan hayte taasoo kale mayba farxadning eh ani manhajkii soomaaliya dhammaan lawada qaadayo
gobolka bokool ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada xilligan go'doonsan mana jirto macalimiin wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed iyo tan federaal ay usoo tababareen in ay waxbaraan ardayda xilligan ku sugan degmada xudur maxamed aadan socdaal raadiyo warsan degmada xudur madaxweyne farmaajo oo ku hadalay waddooyinkii hirnaaye ee reer lunfuri cabdirashiid rashka iyo warkunin faahfaahiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waliba hoose sheegay in ilaamaha ammaanka iyo waajibaadka yeeta iniyo fududayaan dhaqdhaqaaq iyo ganacsiga bulshada wusoona sheegay iniyo sii joogtayan dadaalada keedinga sugowka amniga magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa waliba hoose shir guddoomiye shirko toddobaadladahay ee amniga walibana warbixina amniga guud ee dalka laku dhugunsaday hay-adaha ammaanka walibana uusa ka adkeeyay iniyo iskaashi iyo isdahgal guud lakusoo bixiyay shacabka soomaaliyeeda madaxweyne farmaajo ayaa waliba uusa tilmaamay ina guulo muhiim iyo diiranga laamaha amniga bilowga ilaha dhaafi walibana uusa sheegay iniyo horeeyan islamarkaasna qaybo muhiim iyo kuqaadan kahorseedowka qaraahyada ku dhawaa magaalada muqdisho waxaan rabaa arrinta guud ee jidadka iyo culaysyada shacabka ay sheeganayaan oo baryahan laga hadlaayey isu socodka magaalada culayska ka jira runtii in maanta aan markaan maqalnay cabashada shacabka ka imaanaya iyo dhibka taagan isu socodka inaan culayskii qaadnay oo ay jidadkii furan yihiin taas oo ay tahay xali maaha habeen hore go-aanaan ku qaadanay in forty eight hours gudaheeda aan culaysyada jira iyo jidjidgooyada jirta aan ku qaadno si shacabka qof walba meesha u socdo iyo danihiisa uusan culays iyo dhibaato daraynin marka haddana waxaa laga rabaa marka bacdamaa aan cabashadii shacabka dhegaysanay waxaa laga rabaa shacabku inay la shaqeeyaan amniga la shaqeeyaan oo hadday arkaan qolooyinkan horarka ah oo xaafadahooda ku dhumaalaysanaya ama qof ay ka shakiyaan in ay maxaanku idhaahdaa ciidamada amniga ay soo wargeliyaan si loo qabto marka ciidamada taliyaasha halkan fadhiya iyo siyaasiyiinta sidii aan dadka ugu gudbin lahayn shacabka inay qeyb ka qaataan iyo number inay soo wacaan haddii ay arkaan maxaanku idhaahdaa uu tuhum ka galay inay la soo xiriiraan sidoo kale xubnaha guddiga amniga ayaa weliba ay ku wada hadaleenah qorshaha guud ee la xiriira la dagaalanka al-shabaab iyoona ku buuradeen guulaha iyo hooyinka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed shirkiga waliba ku qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan ali khayre xubno ku tirsan golaha xukuumadda oo ku horeeyeen wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga wasiiru dowlaha gaashaandhigga kusimaha wasiirka warfaafinta waana wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta taliyaasha ciidamada qalabka weyda iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka banaadir waana gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda mas-uuliyiin ku hadalay dagaalka dhaye qaybo ka mid ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunin faahfaahaya iyadoo afar labaatankii saac lasoo dhaafay deegaan hoostaga degmada matobaan ee gobolka hiiraan ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed gudoomiyaha degmada baladweyne maxamed cabdi cismaan kalaafow iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin ayaa waxa ay sheegeen annagu waxaan nahay bini aadan ahaanshaha ilaahay baa iskale anoo ku hadlayo magaca saxda u ahaa ama ku habboonaa xilligan in qofka mas-uulka ay ka hadlo marka colaaddu ay taagan tahay colaaddaasi waxaan baaq u maraynaynaa dadka labada dhinac ah ee labadaa jaanib ama labadaa degaan ah inay colaaddaasi joojiyaan waxaan khasaare ahayn ma kordhinayso waxaan rabaa inaan ku dhiirrado anigu ka mas-uul ahaan iyo ka maamul ahaan waxaan u istaagaynaa colaaddaas sidaan ku jooji lahayn baaqa aan jaanibka kale iyo walaalneedna kale aan u darayna ka sokow annagu colaaddaas ilaahay baan mara gelinaynaa soomaalidaan mara gelinaynaa reer galmudug iyo reer galguduud waan mara gelinaynaa colaaddaa waan joojinaynaa waanuun istaagaynaa haddeer markaan halkaan ka dhaqaaqno inteenna badan halkaan insha allahu colaaddaas sidii looga hortegi lahaa iyadoo aan gruub iyo tiim midna ahayn oo reer hiiraana ayaan u ballansannahay taa mid lamidana waxaan ka filaynaa walaalaheenna kale maanta qofka nooli biritoole inuu noolaado ayuu maarata xaq u leeyahay in maanta qofka nooli badbaada ayuu xaq u leeyahay kan garashada iyo caqliga u saaxiibkaa waxaan u baaqaynaa dagaalka ka socdo meesha lidaa gobolkan hiiraan oo dhaawiciisa iyo dhimashadiisa bil kasta iyo maalin kasta wakhti kasta oo socdo waxaan codsanaynaa dagaalkaas in la joojiyo ku baaqaynaa ina dagaalkaas la joojiyo dagaalkaas muddo badanaa socdaa la damiyo dhiiggaas qubanaa la joojiyo xilli munaasab iyo xilli kastaa dagaalkaa socdaiyo ramadaan haw socda wakhti ma laha waxaan ka codsanaynaa odayaasha ina dagaalkaasu ciddii ka qaybgaan ee ka qayba la joojiyo waxaan kaleentoo ku wargelinaynaa ka codsanaynaa dadka ganacsatada oo hantida ilaahaysi maalkooda ina sadaqaystaano dagaalkaas ku joojiyaano odayaasha carabkooda codkooda ku joojiyaan yuusuf axmed xagar xilada kala duwan ay ku soo qabtay gobolka hiiraan waxa uu baaq u jeediyey madaxda hirshabeelle iyo galmudug isagoo uga baaqay in colaadan waxyaabaha soo celceliya xal laga gaaro dagaalkaas waa soo noqnoqday waxa isdilaana waa dadkiidni waxa isdilaa waa dadkiidni waa dadkaad madax u aheedeen beri ciiddoo kaliya madax loo noqon maa danaha kaliya loo kaadiyo dagaalkaas xoogga ha la saaro oo ninkii gal daran gurigiisa ha lagu celsho ninkii laga galdaray hana ammaan ha helo dagaalkaasna ha la joojiyo hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa iyo galmudug madaxweynayaashooda iyo golohooda wasiirada iyo maamulladooda gobolladu inay meeshaas ku baxaan ay degaan ay waxa ka jira ay ogaadaan oo inay maalin kasta dhegaysan wiilaa la dilay waa la isdaba kaco wiil kalaa la soo dilay waa la issoo daba kaco wiil kalaa la soo dilay
maamulka jowhar oo shacabshiyan ka baaqay inay ka dadaalaan bidcida caasimada maamulka hirshabeelle markale bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkunin faahfaahiye duqa degmada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle saalax muudey ayaa amar ku bixiyey in si deg deg ah loo jaro geedyahuudka oo ka baxay goobaha lagu ganacsaday ku yaala magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle duqa degmada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu ka dalbaday dadka leh dhulalka bannaan ee ku yaala magaaladaasi in ay ka jaraan geedka si bilicda ay u soo laabato buu yidhi maalmahan geed yahuudkii aad ayuu u soo baxay waxaan rabaa geed yahuudka in aad wax looga qabto oo wuxuu xiray waddooyinkii waxaan leeyahay shaqadaasi waxay u baahan tahay waxqabad oo dhab ah nadaafaddana waa shay qaali ah waxaa jiray roobab badan oo noo da'ay xilligii aan soo gudubnay alxamdulilah maalmahan aad ayaan u wanaagsannahay oo waxaa jira wegisi waxaa la helay waddooyinkii maadaama ay tahay dhulkan dhoobey ah waxaaba isku xayirnaa oo dhibaato ay ka jirtay geedi socodka hadda laakiin baabuurtii wax walba ayaa geli kara waxaana aad ugula sii talin lahaa maadaama aan fursad haysto meesha isha ay qabanayso oo qof waliba uu su'aasha iga weydiinayo anoo mgisi ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa in mar weliba ay indhaha ku haayaan dadka ka ganacsada hilibka hilibku saacado kadib ayuu isbeddelayaa haddii aan nidaamkii iyo wanaaggii aan lagu samaynin waa shay qoyan mar waliba wuxuu u baahan yahay in biyo la raaciyo kawaanka mar waliba wuxuu u baahan yahay nadaafad galab iyo subaxba in la nadaafiyo waxaan leeyahay dadaal badan sameeya isha ayaa idiin haysa haddii aad kabanka tihiin sidoo kale waxauu baaq u jeediyey dadka ku nool degmada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabelle asigoo ka codsaday in ay ka qayb qaataan nadaafadda magaalada jowhar ay u soo celi lahaayeen in badan ayaan ku soo celceliyaa waxaan dhahaa nadaafadda waad ogtihiin waxaan nahay dad islaam ah nadaafaddu waxa ay tahay cid waliba way og tahay marka qof waliba waxaan ka codsanayaa in gurigiisa afartiisa gees afarta gees ee gurigiisa hadduu xaaqo cid walba ay xaqdo nadaafadda way imaanaysaa marka waxaan leeyahay nadaafadda ha lagu dadaalo insha allah bashiir cabdullah cusmaan raadi warsan balswane al-shabaab iyo weliba hiraabti geeka weerar iyo ka qaaday saldhigga ciidanka dowladda iyo haan jubbaland ee baarsunguni ee waqooyiga kismaayo weerarkun waliba ka bilaawday baabuur qarax lakawadi qaraxaas yadhayi tumilamadi saaca hiraabti dadka deegaanka waliba ayuu sheegaynaa in walyar kadib iyo bilaabatay rasaas weli faahfaahin rasmi ee may ku helahay khasaaro ku dhaladay weerarkaasi aaba dhalay gawar tuman sanaya jartii waliba iyaan dhimantay dhiigbaaxa kadib markii la kasamayay gudniinka fircooniga ee daahir nuur iyo waliba gabartiis dhiigbax ayaan dhimatay tumay toddobadii bilo luulyo laba maalmood ka hor kadib markii la kasamayay gudniinka fircooniga sidii sheegtay hay-adda unisef boqolkiiba sagaaliy siyeed haweenka iyo gabdho ka nool soomaaliya weliba la kasameeyey gudniinka fircooniga inkastoo dastuurka soomaaliya uusan mamnuuci walowlan kugaabsana waana sharci daray oo ku dhikaan hadda waliba si weyn lanka dhaqamay gudaha soomaaliya iyo meelo badan oo soomaalida iyo degan yihiin lama ruux ayaa ka dhimatay tiro tumshakalna iyo ka dhaawacmeenta u heshay kanada iyo kudhidi lama qofka kumida usahaye nin hubaysanaayo waliba iyo haweeney daayar ee ayaa ka dhimadeen tumiitid qof kalna iyo ka dhaawacmeen kadib dhaawac iyo hakudeeri toogashiya kudhidi magaalada toronto sidii sheegeen booliiska dalka kanada toogashadan iyo waliba iyo kadhida agagaarka danfos iyo logan hamiinki axada dadka dhaawacee waliba ku mid ahaa gabar yar walibana xaaladii laka sheegay to eed iyo ingliidit booliska iyo dalbadaayaan dad goobjoogyaal haaye haana ku mid ee dadkii dhaawaca hadeeri waliba laka daawayahayo goobtii isla goobtii iyo ka dhaawaca meegmeelahan kalena iyo langlahoori isbitaal hadda laka daawayahaya may oga ujeedka lukulahaayay toogashadaasa warkii isiinku dhugun saasan hamiinimaadun idaacadda raadiyaha warsan dhugun sidayaal intaninkeygii intii warkuunkan lamid ah uuna reedunka kulmaana walibaasinkuka tabay saasoo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu